madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar ayaa xeragga ka jaray warshada digaagga ee farax oo laga hirgeliyey magaalada shanile ee gobolka city munaasabada xerag jarka ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan dowla deegaanka soomaalida itoobiya maamulka magaalada shanile kan gobolka city iyo marti sharaf kale madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar ayaa bogaadiyey hirgelinta warshadan
mashruucan maanta halkan aan xadhigga ka jarrayna waa mashruuc runtii saamayn ballaaran ku yeelan doona nolosha dadkan xadaarad cusub soo kordhinaya caafimaad soo kordhinaya sidoo kalena shaqaabuur soo kordhinaya marka aad baan u bogaadinaya investorka iyo dhammaan intii qacan ku siisay ee ugu horreeya xafiiska maalgashigu in mashruucan maanta halkan aan u joogno uu dhaqan galo dhammaantiin waan muxuuha idin mahadnaqayaa waana idinku bogaadinayaa shaqada wanaagsan eed qabateen warshada digaagga ee farax isla markaana laga hirgeliyey magaalada shanile ayaa door muhiima ka qaadan doonto sara uqaadida ganacsiga gobolka city